guddi ka kooban toddobiyo toban qof ka tirsan ganacsatada suuq mugdi islamarkaana ay iska soo saareen dadka ku ganacsada suuqa ayaa fariin u direen qof walba oo doonaya inuu ka qayb qaato caawinta dadkii ku hantibeelay suuqan guddigan ayaa sheegeen inay kulan la qaateen madaxda subkem ee magaalada gaarisa islamarkaana isku raaceen in subkem lagu soo hagaajiyo wixii mucaawino ah oo la doonaya in looga qayb qaato garib istaag dadkii ku hanti waayay halkan xogayaha guddigan cabdiraxmaan cabbaas ayaa codsigan waxaan la kulanay guddigii subkem ka socdeen annaga haddaan nahay guddigii suqmugdi subkemna qodobya dhowr ayaan isla garanay wax kaloon u soconnana ma jirin shirkaas wuxuu ahaa danti suqmugdi iyo dadkii ku rafaaday sidii wax loogu qaban lahaa guddigii subkem ka socday waxaa uu horeeyo chairman ka ahaa docr cali taban iyo officials kale waxaan isla garanay suqmugdi inuu dhib ka jiro dhibkaasna iskaashi uu u baahan yahay marka maadaama aan isla garanay dhib inuu suuqmugdi ka jiro shirkaa marka wuxuu ahaa suuqmugdi dhibkan saan oga bixin lahayn inay dhibaatooyin kan oo kale markay yimaadaan caawimaad ay yimaado caawimaadaas in horaantii hore la bixin jiray laakiinse nidaamkii la rabay ay ku bixi jirin eed iyo wax baas ka imaan jirtay wax walba oo suuqmugdi loo dhiibahayo oo loo caawimaad la siinahayo meel kale in la marinin oo subkem loo dhiiba hodan jibriil ibraahim oo iyaduna guddigan ka tirsan ayaa sheegtay in qofkii aan subkem soo marinin waxa uu bixinaya uusan qof miskiina waxba siinin iyadoona sheegtay in culummada ay ku kalsoon yihiin mugdi ninka shaqsi wax u dhiibow maad siinin masaakiin wax qofka shaqsigood wax u dhiibta yaad wax siise masaakiinta haddaad wax ugu tala gashe ood rabto inaad baxsato waxaad wax u dhiibi culummada culummadaa wax bixini oon annaga u aragna inay si saxe ay wax u bixini shaqsi annaga ma ogolin inay wax loo dhiibo
sidoo kale waxa ay baaq u direen dadka ku ganacsada suuqa iyo qof waliba oo doonaya inuu wax ku darsado dibudhiska suuq mugdi dadka suuq mugdiyaan ina wareerinin dad baad si xorriyad u soo doorateen intaad meel isku imaadeen yaa dadkan maanta meesha wala fadhiyaan baad si xorriyad usoo doorateen oo xalaal ah yaan ina wareerinin annaga iyo subkan baan isku xirin fadhi baan wala qaadanay musaacado wax markay biiri noqdaan oo meel lagu biiri umay wax noqonayaan laakiin wax shaqshaqdi oo daraftaro darafto ka soo gashay waxba ma taraayaan maanta dadkii waa la wareeriyey bilcaantii hore gadaal bay u ordi qofaa waraaq qori baa laleeyahay dad baa intuu u ordaya waxaasaytu anaga ma noogolin waxaan ogolnahay dadkii musaacadada walaalaha wax siinayaan inay subkam noo soo mariyaan suumugdina annagaa ayaa wakiilka ah annagaa u taagan xaqooda inaan usoo dhicinaynaa meel walbana waan u gelahaynaa annaga ha naga warsugaan yay wareerin nin walbo yaa lagu wareerin aayirkoo tartiib meeshaada fadhi wuxuu ilaahay kuu qorana waad helaysaa fadhigaada ayaa lagu keena insha allah biidlahi alkariim dadka caawimaada bixin hayaan hadday noqdaan siyaasiyiin hadday noqdaan maalqabeen hadday noqoto maamul goboleedka iyo hadday noqdaan dad kale oo raba inuu suuqmugdi dadka dhibaatada soo gaartay inuu caawiyo waxaan baaq ugu dirahayaa walaalayaalow qof walba hadduu rabo inuu asaga iskiisa suuqa uu wax ku keeno wax yar unbay noqonaysaa dadkiina waxba uma tarayso waxaan codsanahaynaa dadkii wax uu caawin rabo inay caawimaad ay geeyaan subkem subkem taas oo muslimiintii iyo dhibanayaashii suuqmugdi ku qanacsan in subkem lagu dhibo bishaar axmed dhaqane warbaahinta star garisa